dhallinyaradu waa tirada ugu badan ee bulsho walba ay leedahay haddaan si dhaba loo jahayna waxaa ka dhalata saamayn ay u geystaan bulshada iyo kuwo iyaga nafsad ahaantooda ay isu geystaan waxaa dhanka kale lagu tiriyaa dhallinyaradu inay yihiin dad maskax furan oo hawsha ay u qalab qaadaan si dhaba uga midho dhaliya waxaase jira qaar badan oo ka mida da'yarta maanta in aysan ku baraarugsanayn qiimaha ay leedahay wakhtiga oo la xisaabiyo loogana faa'iidaysto waxyaabo wan wanaagsan oo mustaqbalka aad u baxsan karto sida curinta hal abuur ganacsi oo si fudud aad ugu maaray mustaqbalkaaga adiga oo aan cid kale taa kula ka sugaynin xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay goobaha ay ku nool yihiin dhallinyarada soomaalida ee ugu badan kuwaas oo ka kala yimid meelo badan oo ka mida deegaanada soomaalidu degto waa la kala qaybsamay qaar wakhtigoodii waxa ay geliyeen wax wanaagsan sida waxbarasho iyo ganacsi halka qaar kale ay noqdeen kuwo xaataa aan awood u lahayn inay maareeyaan noloshooda waxaa lagu booriyey da'yarta wakhtigooda ku lumiya macnadarrada in ay ka faa'iidaystaan ayna ka kacaan fadhiga si mustaqbalka ay u noqdaan kuwo markaasi gaadha hadafkoodii magacaygu waxaa weeye cabdiqaadir yuusuf maxamuud waxaana ka mid ahay dhallinyarada ee maaragtay magaalada ka ganacsato halabuurka sidiisaba horta iskama yimaado waxyaaba badan waxaa jira mataqaanaa ee qofka u horseedo waxaana ka mid a qofka waa inuu horta marka hore samir lahaada kow meeshii adiga shaqa uu ka helo ama ha yaraato ama ha badnaataba waa inuu ku samraa marka horeba samirka qofka markuu la yimaado isagu haddee qofka suuqa uu galo marka iyada waxaa indhaha buu kala qaadayaa oo waxyaaba badanaa u iftiinaya qofka waxyaabaha badan mataqaanaa usoo baxaya isaga ayaa marka laga doonayaa inuu maaragtay go'aan qaato meesha noloshiisa u roon noloshiisa kaafin karto ka dhex doorto kuwa caadaystay balwadda ayaa dhankooda loogu baaqay dhallinyaradu horta balwadda iyo waxyaabahaas caadaystay waayadan dambe aaday ugu soo bateen dee mataqaanaa geyiga soomaalida khaasatan dhallinyarta ee maaragtay nairobi joogta waxaana horta keenaya waxaa weeye noloshii oo maaragtay ku adkaatay haddii noloshoodii kaafin waaya inay isla hadlaan iyagu dhexdooda mataqaanaa maxaa lalahaya ama ay ku dhuftaan ama balwadii waxaas ay ka raadiyaan mataqaanaa nafis ayay noqotay waxaa nasiib darra haddeer awalkii hore horta balwadda waxaa mataqaanaa lagu ogaa wiilasha haddeer laakiin waxaa kusoo biiray gabdhihii iyagoona balwadda mataqaanaa aad u isticmaalayo marka haddee qofka sidaan horey u sheegay isagu waa inuu mowqif lahaadaa adiga nolosha hadduu adnaay mowqif ka leedahay oo aad isleedahay maanta anugu waa inaan mustaqbal samaysaa ama ama hamigaagu yahay guul ama waxyaabaha oo kale meelasa sare hadda adigu mataqaanaa haminays balwadda inaad kusoo laabatid waa qalada qofka mataqaanaa haddii balwad ku jirana kulley waan ogahay in mataqaanaa hal mar aan laiska joojin karin marka waxaan anugu kula talin lahan in si tartiiba oo maaragtay in yar in yara qofka hadduu mataqaanaa in badan uu isticmaalaya inuu iska yareeyo isticmaalkeeda oo maaragtay in yar in yar uu u goso waxaa dhanka kale lagu booriyey inay isdhiirigeliyaan ayna muujiyaan isku kalsooni iyaga dhexdooda ah iyaga oo ka tanaasulaya qabiilka iyo qabyaaladda magacay waa askariye maxamed jaamac dhallinyarta horta iyagaa isdhiirigelin kara iyagaa macnaha wax isku darsan kara dhallinyarta waxaan dhihi lahaanay isku midooba isku uruura noloshiina wax ka bedeshaan horumar oyn samaystaan kudirir faa'iido ma lahan ininkaa shaqaysan kara weligin qof dhallinyarata soo kacayo xoog leh weligaa qof hasugin marka dhallinyarada waxaan leeyahay shaqaysta shaqaysta aad u dadaala uma fiicna inaad marka haddaad dhallinyaro tahay cunug yar haddaad tahay inaad maxaa leeyahay fadhikudirar u fadhiistid oo maanta dha wax ka sheegaysa qabyaalad iyo wax aa la garanayn meesha la timaadid dhallinyarta waxaa la rabaa fadhidurirkan inta iska dhaafaan wax bartaan shaqaystaan dee naftooda meereeyaan oo waalidkood anfacaan ininkoo wax weyn fiirinayn wax yartaa fiirisaan wax yar baa wax weyn noqda dhallinyarada ayaa geesta kale la xusuusiyey inay jiraan fursado badan oo u baahan in laga faa'idaysto loona samro dhallinyarada qaarkood markaa waraysto waxay ku dhahayaan aniga shaqa oo noocan ma rabo oo waxaa rabaa shaqa oo heer sare ah sida inaan xafiis furiisto si inaa meelo waaweyn aan ka shaqeeyo badankooda waa waxba ma haystaan waa biil sugiyaal waa markaa waraysid aa dhahdidii waa shaqaystaan ku dhahayaan de aniga waxa ka shaqeyn lama hayno magaalada shaqa ma laha magaaladana shaqa way taalla oo way buuxdaa oo wax ka shaqeeyaan ilaa yahay shaqada laakiinse waxaa laga yaabaa mishaarkeeda inuu yar yahay dhallinyarada dee mishaarkaas yaray ka cararaan waxale waxaa ugu fiican waxay tahay in meel hoos laga bilaabo kadib ilaa meel sare gaartid ayay ku fiicantay sababto waxay tahay dhiirigelinay nafsadaa u tahay dhiirigelin ayay u tahay waalidkaaga dhiligari ayay u tahay dhallinyaranimadaada fariinta u diraa waxay taa ugu dambayso dhallinyarada waxaan leeyahay shaqaysta oo fadhiga kakaca oo meelaha fadikudirka fariisanila xitaa dadka ganacsiga waaweynka haystaan sida maalqabeenada adduunka xataa ma fariistaan meelaha fadikudir sababto ah wakhtigooda ayay xisaabinayaan wakhtigooda ayaa lacag wey meesha ay fariisanayaan waxay u fadhiyaan waxay taa fursad ganacsi laakiin annaga soomaaliha haddaan laha waxaan jecelnaha inaan meelaha fariisan la qaxwada loo cabo amaadana sheekaylo amaadana geem loo ciyaaro dee wakhtigeena saas ayuu ku lumaayaan yuusuf gaas star f m nairobi